إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada mandheera bakool iyo baay waddanka kongo ayaa lagu diray darawal soomaali ah kaasoo shil ku galay waddankaas beel ka tirsan qabaa'ilka wacas leh ayaa tirageela ku wareejisay walaayada islaamiga ah ee galgaduud walaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka goostay maamulkaas canshuuraha cusub ee dowladda federaalka ku soo rogtay shacabka muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay qayb ka yihiin waddamada reer galbeedka dhulgo khasaare geystay ayaa mar kale ka dhacay waddanka etoobiya قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada baay iyo bakool rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday fariisin ciidamada xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisiin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen maayanfuulka magaalada baydhabo iyo iidow dhagaal ee magaalada baydhabo dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana faahfaahinno ayaa ka soo baxaya khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halkaa kula beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay weerarka ah oo ahaa weerar dhabagala ayaa ka dhacay deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafay ee gobolka mandheera waxaana halkaa ciidamada kenya uga dhintay ugu yaraan laba askari kuwaas oo meedadkooda uga carareen goobtii uu dagaalku ka dhacay waxaana sidoo kale ciidamada kenya dagaalkaas uga dhaawacmay afar askari waddanka kongo ayaa lagu diray darawal soomaali ah kaasoo shil ku galay waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wararka ka imaanaya waddanka kongo ayaa ku waramaya inay ka dhacday dhacdo naxdin leh taas oo lagu sameeyey nin soomaali ah oo halkaasi ugu shaqaysan jiray darawalnimo wadahan oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdulle oo ku magac dheera dhagacadde ayaa kaxin jiray gaadiidka xamuulka waxayna isaga iyo darawalo kale oo soomaali ah safar uga baxeen magaalada kumaado oo ka tirsan dalka kongo inta ay sii socdeen waddada ayuu shil galay gaarigii uu waday kaasoo aysan wax khasaari ah ka dhalan hasee ahaatee shilka kadib dad u dhashay waddankaasi ayaa gaarigii uu waday kala degay kadibna waa ay gooraceen soomaalidii kale ee safarka ku wehlinayey ayaa iyaguna si dirqi ah kaga baxsaday goobta islamarkaana la baxsaday naftooda iyagoo ka baqaya in ay maraan waddada saaxiibkood arrintaani naxdinta leh ayaa hadda ka soo korodhay dalkaasi kongo iyadoona laga yaabo in ay darawaladii kale ee ka baxsatay goobta ay dib u raadiyaan arxanlaabayaashan burcadda ah soomaalida shaqada u raasatay waddanka koonfur afrika ayaa la kulmaya dhacdooyin noocaan ah beel ka tirsan qabiilka wacas leh ayaa tirageela ku wareejisay walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali jufada macalin dhiblaawe oo ka tirsan beelweynta wacisle oo degta gobolka galgaduud ayaa geel ku wareejisay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab geelka ayaa loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee dagaalka halkaasoo ay kula dagaalamayaan ciidamada isku dhafka ee hadafkood ugu weyn uu yahay sidii ay meesha uga saari lahaayeen shareecada islaamka munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan oo isugu jira waxgarad odayaasha dhaqanka ugaasyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada galgaduud xafladda geelwareejinta jufada macalin dhiblaawe ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha macalin dhiblaawe waxayna isku dhaarsadeen inay naf iyo maal ku bixin doonaan dagaalka socda sidoo kale odayaasha waxay sheegeen inay beri ka yihiin mooryaan beeleedka ku abtirsada beesha ee kusoo duulay deegaanada ay degto beesha ee lagu maamulo shareecada islaamka baaqu qoran far waaweyn ayay u direen askarta dowladda federaalk ee kasoo jeeda jufada waxaan halkan isugu soo keennay maal infaaq fii sabiilillaahi lagu taageerayo jihaadka lagu taageerayo ilaadaka iska lehe iclaa'i kalimatillaahi lagu taageerayo kuna taageerayno jihaadka fii sabiilillaahi waxaana ku wareejaynaa wilaayada galgaduud oo ilaadaka iska leh maamulka galgaduud waxaana insha allahu tacaala ka rabnaa inaan jihaadka ku taageerno infaaq fii sabiilillaahi waaye geelaan hadda maha aan soo rogojinnay ee aan dhiibayno waxaan rabnaa in jihaadka lagu galo lagu kor yeelo waxaana rabnaa intii dagaalka kelimada ilaahay la oogaayo nafaan diyaar lana maalaan diyaar lana waxaan reebahayna ma jiraan in allaale intii kasoo horjeestana haddaba raba waceesla ha ahaado macaan dhaawo ha ahaado jinfa halkuunaga hoose ahaado kelimeed elakii kasoo horjeena dagaal baan lana insha allahu tacaala taasaan isku soo waafanay waxaa ka mid a hadda nimankaa dambaysa gabaa iyo galcad iyo weyn la joogo annaga tolna nala maaha qaraaba nala maaha waxaan leenahay si degdega ha uga baxaano haddaysan uga bixinna insha allahu gacanteena gaari doonta waxaan leenahay marka dadkaas waa naga wacyi waa naga wargelin ha ka fogaadaano dadka yar ay duufsadeen oo maantay kutubka ilaa inta ka cararay gaalnimada u cararay waxaan leenahay hakasoo oo beesha ku abtirsada ha kasoo laabtaano marka koowaad ku dhaqanka shareecada islaamka mi-a fil mi-a boqolkiiba boqol in la qaato sidaasay isla garteen marka labaad waxay qaateen dadka walaalahoora ah oo u calan sida oo u gurbaan tumaya dadka aan waxba ugu fillayn ee kusoo duula diinta islaamka waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay kasoo laabtaan arrintaas ilaahayna ay u noqdaan aayo horena ay gartaan sidaasaan u jeedihaynaa kuwa arrintaa wata ayagana waxaan u jeedihaynaa dalkaani maamulna waa leeyahay dhaqanna waa leeyahay diintooda ah fasaadna uma baahno iyo fidne inay dalkoora ka daayaan fasaadka ee fidnada kana laabtaan ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa sheegay inay geelka kala wareegaan jufada macalin dhiblaawe isagoona si weyn u bogaadiyey jufada waxa uu kula dardaarmay inay sii xoojiyaan garab istaagga mujaahidiinta waxa u mahadcelinaynaa odayaashii culummada iyo waxgaradka beesha reer macalin dhiblaawe oo ka tirsan beelweynta waciisle oo runtii meesha naga casuumay gogasha noo dhigay ayagoo maalmihii lasoo dhaafayna ku jiray runtii wacyigelin iyo shaqooyin markaasi ummadooda ay uga adeegayaan jazaakum allahu kheyran mujaahidiinta dhan gaar ahaan garabsigii reer macalin dhiblaawe waxaan ka aqbalnay hadiyadii iyo sadaqadii ay ku taageereen jihaadka fii sabiililaahi kitaabka ilaahay shan iyo toban shan iyo tobanka neef oo geel ah insha allahu tacaala waa ka aqbalnay waana kala wareegnay waxaan dardaarmayaa waxaad ogaataan inaad ku aadan tihiin thaqri ama aag ama maaragtay dhinacaad degan tihiin ina muslimiinta uga aadan tihiin dadaalkii aad dadaalayseen inaad sii labalaabtaan waa in ansaar diinullaahi ilaahay diinkiisii in la garab istaago loo nusreeyo ilaahiyna subxaana wa tacaala cid kasto kitaabka ilaahay iyo ilaahay diinkiisa garab taagan ilaahay kor uu qaada geelkan ay wareejisay jufada macalin dhiblaawe ayaa imaanaya xilli dhowaan sidan oo kale beesha haarti geel badan ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose beelaha soomaaliyeed ayaa kaalin mugweyn ka qaadanaya halganka labaatan jir sanaya ee ka socda geyga soomaaliya ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka askarta shisheeye oo saf ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo daanta kala taagan taasoo ka hortaagan damacyadooda guracan ee dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed sargaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waxaa isu soo dhiibay sargaal ka tirsanaa maamulka isku magacaabay koonfur galbeed kadib markii uu iskaga soo baxay maamulkaas sargaalkan uu magiciisu yahay cabdifataax maxamed cali ayaa wuxuu maamulka u qaabilsanaa inuu u qoro dadka ku soo biidhaya maamulka isagoona ka howlgalaya magaalada baydhabo muddo afar sana ayuuna shaqadaasi ku guda jiray sida uu warbaahinta u xaqiijiyey wilaayadii islaamiga ee bakool ayaa waxay sargaalkani ku soo bandhigtay magaalada bordhaxulle ee gobolka bakool halkaasi ayuuna warbaahinta kula hadlay anoo magaagay cabdifataax maxamed cali ah deegaankay garisweynihay wali ku socda nimankii gaaladahay geega ku socda waana mayroge geega gariswiine oo boqolkiiba boqol lahay ka dhawaay langatigee ka goron qaaday meeleray furon imaillindirayna mahayn wal qoraalay walnimansaasata isku qaabilsano logistic iyo wala markaas tirabuuhis iya qaabilsanay ad afar sanay ka shagayay walaayohaas wuku guda jaray inti ana ka jarayna walaayaan ku aragay kolley wal faa'iido laka deeraw mahayn dhalinyarada inta badan horta dadka yoosha adooyo haysadana meeleray hara la jeeyey way ku qaaday dibido meelo tababarlinka qaaday ana markan dhangmaylaybahaay ad dhalinyaradaas ii la aruuriyo amal ii qoraw layhay inta badan ku diiday dibaan uun isku jiiday markii wala la qaado ilaan hoob laka qaada lan oomenagadaas askari hoo gorujay garabka laangeliyayo shageeyo bali markoosay boolal ise markoosayna boolii konton ilaan langata akoon walan ka dhiyayan mahayn abaara meelaraaya isku kadaba meeraysaday kolley hoob aqligay baha isiyeyna alxamdulilah nabidaa ku kadhaha bahi caafimaada qaba dhitayliya dhamaystirinyin waxa uu sheegay inuu isu soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si wanaagsanna loo soo dhoweeyey isagoo intaa kadib fadhin u diray dadkii uu kaga soo tagay maamulka isku magacaabay koonfur galbeed geegarsiini roog meeli ana ka dhaladay geeg aaday aawka iyo walaaladay roogan ha ka nagadi alxamdulilah waan meelayn intii waqtigay ku dhumanka qaadada fade dibna ning nagan si wanaagsan lahayn ka dhawaay gacmo furan lahay dhawaay wijo furan lahay dhawaay muslimnimi lahay dhawaay may baan ka baaqay dhalinyarada noocday oo kale ah awal barashada intii magaalada aan galaan nimankaas siyaasadiyo iyo dhexgalaayo hor meelerasaasan ka halaawo niyo ha ku tababasheenano ilaahay dartiisna hanku nagadaan oo darsho iyo diintiyo walanqobdaano dib hanku nagadaan oo laha ka dhawaay meeli anakooy alxamdulilah saasan rajeeya insha allah waxaa muddooyinkii dambe wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab isu soo dhiibayey askar ka soo goosatay dhanka dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada iyagoo sheegaya in halkaasi kaga soo tageen waxyaabo badan oo ay dhaqan xumada ka mid tahay canshuuraha cusub ee dowladda federaalka uu ku soo rogtay shacabka muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay qayb ku leeyihiin waddamada reer galbeedka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi xilli ay sare u kacday xiisada la xiriirta canshuurta aadka u badan ee dowladda federaalka ku soo rogtay dadka muqdisho ayaa waxaa soo baxaya caddeemo muujinaya in waddamada galbeedka qayb weyn ku leeyihiin qorshaha canshuurta muqdisho in laga hirgeliyo la doonayo koox khubaro ah oo la magac baxay canshuur qaadayaasha aan xuduudda lahayn text collectors without borders ayaa soo gaaray dhowaan waddamo afrikaan ah oo soomaaliya ay ka mid tahay iyagoona doonaya inay hirgeliyaan qorsho lacaga looga qaadayo dadka soomaalida ah si lagu gudo deymaha badan ee deeqda loogu yeero oo galbeedku siiyaan dowladaha afrikaanta ah haba ugu weynaatee tan xamar fadhida khubaradan ayaa waddamada afrika waxay u tababari doonaan qaababka casriga ah ee canshuur qaadista si waddamadaasi ay canshuur fiican ugu soo xareeyaan iyagoona usii ballanqaadaya inay deen kale siin doonaan canshuurtaas ayaa wuxuu qorshuhu yahay in dib loogu celiyo waddamada galbeedka oo markii hore deyn badan geliya dowladda federaalka muqdisho nin internetka kusoo gala magaca roher steam ahna nin amerikaan ah oo dhaqaalaha falanqeeya ayaa wuxuu soo bandhigay caddeemo muujinaya in kooxahan afrika muddooyinkii dambe soo gaaray ay dhanka canshuuraha xoogga saarayeen wuxuuna bidhaamiyey in lacagaha ay qaadayaan ay dib ugu celin doonaan galbeedka The West has a plan to squeeze even more money out of Africa, and they're calling it tax collectors without borders. And so, what they're doing is that they're training hundreds of reer galbeedku waxa uu leeyahay qorshe lacaga dheeraad ah looga soo saarayo Afrika. Qorshahan ayayna ugu magac dareen ururiyaasha canshuuraha aan xuduudda lahayn. Marka waxa ay sameynayaan inay tababaraan boqolaal kun oo ka mida dadka lacagaha canshuurta ah ururiya, kuwaasoo aan daacad u ahayn dowladaha Afrika. waxaana loogu tala galay shaqaalahan in dowladaha afrika ay awood u yeeshaan inay muwaadiniintooda ku soo rogaan lacaga canshuuraad ah tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadeen waxay u soo ururiyeen hay-adda lacagta adduunka iyo bankiyada adduunka iyagoo lacaga deyma ah oo tiro badan siiyey dowladaha afrika taasi waxa ay keentay in ilihii dhaqaale ee badi dowladaha afrika wixii ka soo baxayay ay ku dhacaan gacanta i m f iyo world bank It's basically a one two punch. The first thing that they did through the IMF and the World Bank was they got African countries in a lot of debt.
dhanka kale waxaa jirta in canshuurta cusub oo dowladda federaalka ay ku soo rogtay dadka muqdisho la doonayay in lagu bixiyo duulaanka ciidamada shisheeye ay ku soo qaadeen soomaaliya william ruuto madaxweynaha waddanka kenya ayaa dhowaan wuxuu shaaca ka qaaday inay ku filan yihiin bixinta dhaqaalaha ku bixi doona ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya bilo kadib kenya ayaa ku dhawaaqday inay kordhinayso canshuuraha dibadbaxyo waaweyn ayaana ka dhashay dowladda federaalka ayaa sidoo kale iyadana ku dhawaaqday inay soo kordhisay canshuuro aan horey loo arag xitaa heer ay gaartay inay tiraahdo waxaan canshuuraynaa koobka shaaxa iyo galaaska biyaha cabitaanka ah sida uu sheegay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka xilli uu khudbad ka jeedinaya munaasabad uu ku soo bandhigayo waxqabadka xukuumaddiisa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhulgo khasaare geystay ayaa mar kale waxa uu ka dhacay waddanka ethoobiya mubaarag cumar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa ku waramaya in dhulgo xooggan oo khasaare geystay uu ku dhuftay deegaano ka tirsan dalka etoobiya dhulgo'an ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada goondhar ee ismaamulka maxaarada waxaana ku dhintay tiro etoobiyaan ah halka ay jiraan dad kale oo waxyeelo ka soo gaartay warbaahinta maxalliga ee ka howlgasha gobolka maxaarada ayaa soo tubisay in ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo etoobiyaan ay ku dhinteen dhulgo'an halka ay ku dhaawacmeen tiro dad ah waxaana intaa dheer khasaare hantiyad ee ka dhashay dhulgo'an waxaa burburay ugu yaraan kun toddoba boqol toddobaatan shan hektar oo ay dalagyo kala duwan ku abuurnaayeen halka ay guryooda ka barakaceen ku dhowaad saddex kun oo ruux waxaana jira guryo gaaraya ilaa afartan isdeed guryo oo dumay laba maalin ka hor ay ahayd markii dhulgo midkan la mid ah uu ka dhacay waqooyiga etoobiya ee ismaamulka tigrey waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan toban ruux iyadoo weli la ahay lix ruux bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii dhulgo kuwan la mid ah uu ku dhuftay koonfurta dalka etoobiya kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol iyo lixdan ruux halka ay ku barakaceen in ka badan shan iyo toban kun oo etoobiyaan ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa